إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsanaa ciidamada dowladda ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyad nafurnimo ah oo ka dhacday magaalada muqdisho mid ka mid ah ergadii soo dhisay baarlamaanka federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho dagaal ayaa lagu qaaday ciidamada xabashada etoobiya ee ku sugan degmada xudur ee gobolka bakool ciidamada shabaabulmujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay muqdisho ku dilay laba askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda qarax ay ku dhaawacmeen ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa ka dhacay magaalada beledweyn ee hiiraan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay xalqada kow iyo tobanaad dardaaran ku socda dhallinyarada uu allah ku galadeystay inay soo haleelaan jihaadka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa ka hadlay barakicinta iyo xadgudubka ay yuhuudda ku hayaan dadka muslimiinta ah ee reer falastiin wilaayaadka islaamiga ah ayaa si weyn loogu dareemayaa u diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga oo ay ka harsan tahay maalmo qura maamulka islaamiga ee degmada buqa qable iyo ganacsatada degmada ayaa deeq lacageed gaarsiiyey qoysas danyar ahaa oo ka mid ahaa bulshada ku dhaqan degmadaas dowladda shiinaha ayaa shaacisay inuu soo dhacay gantaalkii ka baxay gacanteeda ee maalmihii lasoo dhaafay khalkhalgeliyey guud ahaan caalamka kadib ka bixitaanka maraykanka ee afghanistan xukuumadda washington ayaa qorsheynaysa inay saldhigyo militari ka samaysato dalal dhaca qaaradda aasiya maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa qarax la beegsaday dad rayid ah intaa waa qodobadii ugu waaweynaa ee warka waxaana idinku soo maqan iyagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن وسيديد إلى باتنك بش استقالات كن أفر بقول لبي أفرتنك هجريدا kusoo dhowaada warkii oo dhan saraakiil ka tirsanaa ciidamada dowladda ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday camliyad nafurnimo ah oo ka dhacday magaalada muqdisho cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ayaa faahfaahinaya xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay qarax weyn waxay la beegsatay ciidamo iyo saraakiil badan oo ku sugnaa saldhigga degmada waaberi ee magaalada muqdisho kaas oo kaabiga ku haya waddada shaqaalaha ugu yaraantay laba iyo toban xubnood oo qaarkood ay saraakiil ahaayeen ayaa halkaasi ku naf waayey halka shan iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen saraakiisha xarakada shabaabulmujaahidiin qaraxa ee xalay ku dishay waxaa ka mid ah taliyihii saldhigga degmada waaberi gaashaanle axmed cabdulaahi baashane oo caloolay loo yiqiin sidoo kale waxaa ka mid ahaa cabdibaasid maxamuud cagi oo ahaa taliya xigeenka biliiska qaybta weliyow cadde weliyow cadde waxaa hoos taga biliiska dhowr degmo oo ka mid a magaalada muqdisho qarax ayaa wuxuu ahaa mid aad u xoogan islamarkaasina si weyn looga maqlay magaalada muqdisho waxaana fuliyey naftii hore ka tirsanaa xarakada shabaabulmujaahidiin uure iyo holac ayaa mar qura isqabsaday ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa shisheeye oo awalba cabsanayay ayaana heegan dheeraad ah sii galay goor dambe ayaa goobta laga daadgureeyey meydadka iyo dhaawacyada dhaawacyada ayaa la geeyey goobaha caafimaadka si loogu daweeyo dadka qaraxaasi ku dhaawacmay waxaa ka mid ah axmed waaweyne oo ah taliya ku-xigeenka biliiska ee qaybta guud ee gobolka banaadir dhaawiciisuna waxaa la sheegay inuu yahay mid culus isku darka dhimashada iyo dhaawaca dowladda federaalka qaraxaasi xalay ku gaaray waa toddoba iyo labaatan ruux oo isugu jiray askar iyo saraakiil kala duwan kasikow khasaaraha nafeed waxaa jira khasaare hantiyeed oo soo gaaray dowladda federaalka ah gaari cabdibila ah oo ciidamada biliisku ay lahaayeen oo goobta yiil ayaa la sheegay inuu basbeelay qaraxan ayaa waxaa si weyn looga maqlay aqalka madaxtooyada ee uu ku jiro madaxweynaha dowladda federaalka ee wakhtigu ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo aan sidaasi uga fogeyn saldhigga degmada waaberi talabadani waxay sii kordhisay cabsida iyo walaaca ay qabto dowladda federaalka ah ee la xiriirta dhanka amniga biliisku waxay ka mid yihiin ciidamada dowladda federaalka ah ee ka shaqeeya waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada taa micnaheeduna waxaa weeye in dadka tawxiidka ehelka u ah ay beegsanayaan habeenkii ayay biriiskani waxay ka qayb ahaayeen ciidamada dadka guryaha ugu daata ee dadka sunnadu ka muuqato xabsiyada u dhaadhiciya ka gadaalna ku shaabadeeya amaba ku sunta in ay ka tirsan yihiin xarakada shabaabulmujaahidiin saraakiisha la dilay iminka dadka ugu caansan waxaa ka mid ah axmed cabdulaahi baashane calooley oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda federaalka gaar ahaana biriiska iminkana ahaa taliyaha saldhigga degmada waaberi sanadkii laba kun iyo sagaalka ayaa la sheegay in biriiska uu ku biiray wuxuu taliye ka soo noqday degmooyin kala duwan oo ka tirsan magaalada muqdisho laba mar ayuu noqday taliyaha biriiska degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho degmada cabdicasiis waxaa ku taalla xarunta sinada iyo isticmaalka maandooriyaha ee liido halkaas oo labada kun kow iyo tobankii ilaa iyo iminka habeenkii ay ku caweeyaan dumar iyo rag kale ajnabi ah axmed cabdulaahi baashane calooley oo ah taliyaha xalay ka mid noqday saraakiisha iyo askarta qaraxa lagu dilay ayaa horey waxa uga sheekeeyey waxa ka jira liido xilligaasi wuxuu ahaa taliyaha saldhigga degmada cabdicasiis wuxuuna ahaa ninka waardiyeynaya sinada iyo fisqiga ka jiray liido
gabdhaha waa lasoo wadaa waxaan leeyahay weliba dhallinyarada hadda anoogu badan diyaas barada dowladda ka timid ama waxaan fududaysa dhallinyarada hore ee joogay xishoodkooda waa badnaa hadda gabadha marka laga hadlo waxaa leeyahay balwad ma leedahay markii la isbarto balwad ma leedahay haddii saleyn waa la baraa shishada cabaa leeyahay anaa ka hadiideyna qofka haddii beerta la geliyo ma gadan karto kabacdi waxaa waaya inay ayada jirkeeda isticmaasho oo ayada la isticmaalo waxaa ka imaanaya in gabdhihii ayadoo wada xaamilaha ay dhoobiyiin xeebta liido annaga aan ka caruurinay qaar aan u dhiibnay maama jawaahir oo kheyr allahasi nagala qayb qaadatay dhowr gabdhood aan u dhiibay oo mid kasta ay ku leedahay waa xaamila ahay meenaan ku dhalana male waxay rabtay xeebta inuu ku dhasho kabacdi in gabadda lagu tuuro shaki kuma jiraan xarakada shabaabulmujaahidiin ay ku sugan tahay gudaha magaalada muqdisho islamarkaasina ay maleegayso weeraro ka dhana dowladda federaalka ah wax weliba oo dowladda federaalka ka tirsanna waxay ka cabsi qabtaa inay iyadu noqoto cidda la beegsan doono mid ka mid ah ergadii soo dhisay baarlamaanka federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho warkaas iyo warar kale waxaa soo jeedinaya maxamed daahir saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa fuliyo howlgalle isugu jiray dilal qorshaysan iyo dagaalo toos ah kuwaas oo sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac dilalka qorshaysan haddaan ku holmarno askari ka tirsanaa ciidamada dowladda ayaa xalay lagu dilay deegaanka welidow oo dhaca duleedka muqdisho askariga la dilay oo lagu magacaabi jiray bashiir ayaa ka tirsanaa ciidanka gorgor ee dowladda federaalka ragga dilka geysta oo ka tirsan shabaabulmujaahidiin ayaa u suurto gashay inay ka dhaqaajiyaan si nabad ah barta ay ku dileen askarigaasi kaas oo qayb ka ah ciidamada dowladda federaalka ay ku faanto ay shisheeyuhu usoo tababareen laakiin xalay bashiir waxa uu difaaci waayey naftiisa waxaana uu ku baxay gacanta shabaabulmujaahidiin dhanka kale wararka naga soo gaaraya degmada wadajir ee muqdisho ayaa sheegaya in rag ka tirsan shabaabulmujaahidiin ay halkaa ku dileen askari ka tirsanaa booliiska askariga la dilay ayaa magaciisa lagu soo koobay xersi degmada daynila gaar ahaan xaafadda raadeerka wararka inaga soo gaaraya ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan shabaab mujaahidiin ay halkaasi ku dileen axmed sheekh cabdiraxmaan oo ka mid ahaa ergadii soo dhisa xildhibaanada federaalka gaar ahaan kuwa ka yimid maamul goboleedka koonfur galbeed waxa uu ku dabafelaya ergooyin dhowr ah oo horey loogu dilay muqdisho halka kuwo badan oo ka tirsan ah ergooyinka ay ka faa'iidaysteen fursad cafis ah oo ay u fidisay xarakatu shabaabulmujaahidiin dhanka beledweyn wararka inaga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in xalay qarax lagu weeraray guri ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle qaraxa uu ka dhacay galbeedka magaalada beledweyn waxa uu sababay dhaawaca afar askari dhinaca dagaalada haddaan eegno xalay ciidamada shabaabulmujaahidiin waxa ay qaadeen weerar ka dhana ciidamada etoobiya kaas oo ka dhacay degmada xudur ee wilaayada baiyo bakool rasaasta ayaa ku hoobatay saldhigga xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmadaasi oo horey marar badan sidaanoo kale loogu weeraray lamana helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi si kastaba ha aatee bisha barakaysan ee ramadaan oo gabagaba maraysa ciidamada shabaabulmujaahidiin waxa ay fuliyeen howlgallo baaxad leh oo isugu jiray camaliyaad nafuurnimo ah diraal qorshaysan iyo dagaallo toos ah oo lagu qaaday shisheeyaha ila jiriyaashooda mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay xalqada kow iyo tobanaad dardaaran ku socda dhallinyarada uu allah ku galladaystay inay soo haleelaan jihaadka warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan
بسم الله الرحمن الرحيم
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
سرى بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد سرى بالليل dardaaranka koob iyo tobnaad ogow towfiiqdu gacanta allah ayay ku jirtaa
waa xalqada koob iyo tobanaad dardaaran ku socda dhallinyarada uu allaah ku galladeystay inay soo haleelaan jihaadka kuwaasoo uu jeedinayo sheekh mahad warsame abuucabdiraxmaan xalqadan oo ah tii ugu dambaysay ayuu sheekh mahad waxa uu ciwaan uga dhigay ogow towfiiqda gacanta allaah ayay ku jirtaa sheekha ayaa mujaahidiinta kula dardaarmay inay allaah keligiis gargaar ka dalbadaan wax weliba oo ay doonayaanna ay allaah u bandhigtaan dardaaranka ugu dambeeya aan u jeedinayo walaalka mujaahidka wuxuu yahay waxaad ogaataa in towfiiqda dhammaanteed ay ku jirto oo keliya gacanta allah subxaana wa tacaala gargaarkuna xaggiisa uu ka ahaado oo keliya ee allah magan gal isaga keligiina ka gargaar dalbo maxaa yeelay allah ma hoojiyo qofkii wax weydiista allah ma hoojiyo qofkii wax ka rajeeya mana ajiibi waayo qofkii wax weydiista mana ka aqbali waayo qofkii u toobad keena sidqigana muujiya oo xumaanta ka qoomameeya dantaada iyo xaajada aada leedahay allah u bandhigo ducadana badi oo u duceeya naftaada waalidkaaga ehelkaaga iyo dhammaan muslimiinta una duceey walaalaha safka kugula jira markaad kala maqan tihiin ducadaadana la raadso waqtiga ay soo aroortay in ducada la ajiibo sheekh mahad ayaa sidoo kale mujaahidiinta xusuusiyey inaysan dhayarsan dadka soo haleelay jihaadka kadibna ciribtooda dib ugu laabtay waxa uuna ku booriyey inay allaah ka magan galaan arrintaas akhilmujaahid waa adiga maanta arkaya dad badan oo aad garanaysay quluubtoodana ay buuxisay hilowga ay u qabeen saaxada jihaadka kuma aysan qancin nolosha ay ku jireen mana aysan ku faraxsanayn adduunyaduna way u dhadhami weysay waxay dareemayeen inay tahay nolol cidhiiri ah waxay u soo bareereen khatar kasta si ay u soo gaaraan saaxada jihaadka balse markay haleeleen waxay wax badan ku taamayeen himiladoodii inay u hirgashay allahna waafajiyey inay saaxada jihaadka yimaadaan ayaa quluubtoodii isbedeshay iimaankoodiina daciifay tabiicaadkii iyo takaaliiftii jihaadkana qaadi kari waayeen markaas ayay dib u gurasho bilaabeen iyo inay ku noqdaan halkay ka yimaadeen amay cadowga isu dhiibaan cadowgii shalay dullaysanayay sharaftoodii cirdigooda ku xadgudbayay ayay dib maanta maangeli uga dalbeen walaa xawla walaa quwata ilaa billah kuwaana qaado oo ha dhayalsan fidnadaas waxaadna allaha ka baridaa inuu kaa badbaadiyo sheekha ayaa ugu dambeyn dhallinyarada ugu baaqay inay ka digtoonaadaan musiibada ku dhacday dadka ciribtooda ku laabtay isagoona ku bogaadiyey inay ku ducaystaan inuu allaah ku sugo jihaadka ka digtoonow oo ka taxadar inay kugu dhacdo ama ay ku asiibto fidnadii kuwaas aafaysay waxaadna badisaa ducooyinkii dadka wanaagsanaa rabbanaa laa tusiq quluubanaa bacda id hadaytanaa wahab lanaa min ladunka raxmatan innaka anta alwahaab ku ducaysa wuxuu ku ducaysan jiray nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam allahuma inii acuudu bika min zawaali nicmatik wa taxawuli caafiyatik wa fuj'ati niqmatik wa jamiici sakhatik rawaahu muslim allah u run sheeg waxaad dalbataa raalli ahaanshihiisa hanuunkiisana mar walba raac allah tala saaro waxaadna u dhexaysaa bayna alrajaa'i waalkhawf jihaadka u bax oo habaqin sabarka iyo taqwada allahna zaad iyo sahay ka dhigo allah ma dayaco samafalayaasha wasbir fa ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin سرى بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هربا يرجو نجاة ورضا رب العباد sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan ayaa soo gebagabeeyey xalaqaadka dardaaran ku socda dhallinyarada uu allaah ku galladaystay inay soo haleelaan jihaadka iyadoona ay ka sii horreeyeen muxaadaraad uu u jeediyey haweenka muslimaadka ah kuwaasoo ay si wacan kaga faa'iidaysteen dhallinyarada jihaadka rag iyo dumar intuba صاحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا في السماء كل مراد
mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa ka hadlay barakicinta iyo xadgudubka ay yahuudda ku hayaan dadka muslimiinta ah ee reer falastiin haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya muasasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa baahisay bayaan ka soo baxay mujaahidiinta kaas oo looga hadlay xadgudubyadii ugu dambeeyey ee yuhuuddu kula kaceen muslimiinta deggan magaalada barakaysan ee alqudus bayaanka oo ku qornaa luuqadda carabiga ayaa looga hadlay qorshaha maamulka yuhuudda oo ku doonayo in mid ka mid a xaafadaha magaalada alqudus uu kaga barakiciyo dadka muslimiinta ah si beddelkooda loogu degaameeyo yuhuudda dhulbaabka ah ee xoogga ku haysata dhulka reer falastiin alqaacidada jasiirat alcarab ayaa waxay bayaankeeda uga hadashay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka taagnaa xaafadda sheekh jaraax ee magaalada alqudus iyo xadgudubyadii ciidamada yuhuuddu kula kaceen muslimiinta ku cibaadaysanaya tobanka dambe ee ramadaan masjidka barakaysan ee al aqsa waxay mujaahidiintu tilmaameen in arrimahaas ay muujinayso cadaawadda gaamurtay ee ay yuhuuddu la dheer yihiin guud ahaan ummadaha gaalada waxaana qorshaha dadka muslimiinta ah lagaga barakicinayo xaafadda sheekh jaraax ee magaalada qudus lagu doonayaa in lagu dejiyo yuhuudda dhulboobka ah waxaan bayaankan ku iclaaminaynaa inaan ku garab taagannahay walaalaheenna reer falastiin wax weliba oo awoodeenna ah waxaana aad u jeclaan lahayn inaan dhexdiinna joogno si aan si kafoolkafool ah idiin difaacno idinka iyo muqadasaadkeenna waxa ugu yar ee aan samayn karno haddii aan arrinkaas awoodi weynay waa inaan dagaal ku hurinnaa dowladda ilaalada iyo taageeradaba u ah yuhuudda oo ah madaxa kufriga ee maraykanka kaasoo haddii taageerada ay siinaysa yuhuudda aanay jiri lahayn aysan yuhuuddu ku dhiira lahayn waxyaabaha ay ku kacayso ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab loogana hadlayay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee yuhuuddu u geysteen muslimiinta ku nool magaalada barakaysan ee alqudus bayaanka waxaa lagu diray baaq ku socda muslimiinta falastiin kaas oo ah inay dulliga iska dulqaadaan jihaadna ku huriyaan yuhuudda dhulkooda xoogga ku haysata waxaan ugu baaqaynaa walaalaheenna falastiin inay fadhiga ka kacaan qaadaanna kacdoon ballaaran oo ka dhan ah yuhuudda kacdoonkaas oo ah mid aan aqbalaynin gorgortan heshiis meel dhexaad ah waa kacdoon ku daadiya dhiigga yuhuudda afaafka hore ee alaqsa waana kacdoon aana wasiilo iyo manhajba u arkayn wax aanan ka ahayn khiyaarka awoodda qoraga iyo jihaadka ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab wuxuu ku soo aadayaa bayaankan ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab iyadoo maalmihii lasoo dhaafay magaalada alqudus ay ka taagneed xaalad cakiran kadib markii maamulka yuhuudda oo go'aamiyey in xaafadda sheekh jaraax laga barakiciyo dadka muslimiinta ah ee ku nool halkaas iyadoo taa beddelkeedana la dejinayo yuhuudda dhulboobka ah muslimiinta reer falastiin ayaa arrinkaas iska diiday waxaana xaafadda ka dhacay iska hor imaadyo dhex maray muslimiinta iyo dadka dhulboobka ah oo taageero ka helaya ciidamada yuhuudda wilaayaadka islaamiga ah ayaa si weyn looga dareemayaa u diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga oo ay kaarsan tahay maalmo qura zakariya cumar ayaa ka waramaya
noocyal haddaan kuu sheegana noocyadeeda haddaan kuu sheegana waa bakistaan waa shaar waa khamiis waa sarwaal waa fitishaari waa dhanka ragga dhanka dumarkana waad fahmi kartaa kule xijaab iyo cabaayad iyo saak waxaasay tashtaan sooma ogi
iyadoo ay wax yar inooga harsan tahay munaasabadda ciidulfidriga oo ka mid ah munaasabadaha ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ayaa waxaa laga dareemayaa wilaayaadka islaamiga ah oo diyaargarow ku aadan munaasabadaas wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ka mid ah meelaha sida weyn looga dareemayo oo diyaargarowga ku aadan munaasabadda si gaar ah goobaha maalmahan sida aadka u mashquulka ah waxaa ka mid ah dawaarlayaasha haddaba waa kan mid ka mid ah dawaarlayaasha magaalada jilib oo ka warbixinayo sida ay shaqadooda u socoto mar walba markii ramadaan bilahan kale maalmahan la gaaro waxaa waaye dadka dhan culays baa soo fuulaya qof walba wuxuu leeyahay dharkaaga ama ama weydaa dharlaan may kugu dhacdaa iyaalka ku dawaoynaya hataa dadka waaweyn waa ku jiraa iyaalka keliya maba aanba dadkeena ku imaan kulen iid waa bertay dharkama ii diyaarisay haddaa khaniisataa dhada dharka feeraha kaa dhimata kaama qanaco kule walaal hadda ii feer haddaan qaadanaya waa ninkii weynaa iyaalka markii laga reebo mashquulka waxay noo bilaabatay alxamdulilah markii ay ahayd rajab ay nagu bilaabatay rajab dadka sidii hore maanta dadka hore dadka markii hore waxaa la samayn jiray markii ramadaankii la gaaro bis ay dharka la keensan jiray balse sanadkan way ka duwanta sanadaha hore dadka waxay bilaabaan dharka inay tashtaan markii ay ahayd rajab rajab ilaa iyo shibcaan ilaa had dartaan dharka ciid baa la tulayaa sidoo kale goobaha iyana sida weyn looga dareemayo diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga waxaa ka mid ah degmada bu'aale isla wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka mid ka mid ah dawaarlayaasha magaalada bu'aale ayaana ka waramayo sida ay u shaqeeyaan maalmaha ciidda bilasha oo shacbaanaha bilaawda shaqadan ka badan wana qobadaani hadda waaba may wahe gebageba marahayna amala leelkor dadka sii diyaar garooween sado soonkanka diyaar garooween ciidananka sii diyaar garooween saas daraadii hadda waa shaqada miilinka dhinaawaytii ama kulusaytii hadda la kajaarta adam la roog sidaan horay kan sheega carawda mayla ku helay dhar bilaamid dhar migil dharkaas yaala lankiin bahan ku gadaana waana antolaana laakiin dhar binaanka la kusheenay una magobadaana sababto ay hoob una iska darsana lama ulees kii una miilitaana yaala tolowshay inbaahanyi ko kala lishaan magaaladan dhon dhar shama tolo kor saas daraadii dantamayna iga sabaasay markan una aana una nin yaala una tolna lankii dhar
guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa laga dareemayaa oo diyaargarow ku aadan munaasabadda ciidulfidriga halka goobaha ay ku sugan yihiin dowladda federaalka iyo shisheeyaha aysan dadka muslimiinta ah awood u lahayn inay isku diyaariyaan munaasabadda ciidulfidriga sababo ku aadan amnigooda ay u baqayaan maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable iyo ganacsatada degmada ayaa deeq lacageed ah gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ka mid ah bulshada ku dhaqan degmadaas sida mar kale warkan uu ku faahfaahinayo haashim cabdinaasir maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ayaa soo agaasimay mashruuc dadka danyarta ah ee ku nool degmada buqa qable ee gobolka hiiraan lagu gaarsiinayo lacago loogu talagalay inay ku ciidaan dadka aan awoodin inay soo iibsadaan dharka ciidda mashruucan qarashka ku baxay waxaa bixiyey ganacsatada ku nool degmada buqa qable ee gobolka hiiraan mid ka mid a ganacsatada magaalada bu'a qable kuna hadlayay afka ganacsatada ayaa ka warramay lacagaha ay gaarsiiyeen dadka masaakiinta ah waxaa mahad iskale walaayada islaamiga degmada buqa qable oo soo qabanqaabisay maarata maxay maarata arrintaas ayagoo maarata maxay ahayd nagu booriyey in aan u istaagno walaalaheenaas masaakiinta annagoo ah ganacsatada degmada buqa qable anagoo ku hadlaya ganacsatada degmada buqa qable ee gobolka hiiraan waxaan maanta halkan ku wareejinaynaa deeq lacageed taas oo laga soo aruuriyey ganacsatada degmada buqa qable kheyr allah siiyo taasoo ay ugu tala galeen walaalahood maarata maxaad masaakiinta iyo agoomanka si ay ugula ciidaan ciid farxadeed farxadda maalinta ciidana ay ula farxaan ayagoo maarata maxay ahayd dad iska dhibaataysan agooman iyo masaakiin isugu jirto deeqdaas maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaah ayaa noo suurtogeliyey suma waxaa nagu booriyey walaayada islaamiga ee degmada buqa qable jazaakum allah kheyr deeqdaas ayaan waxaan ku wareejinaynaa walaalahaas masaakiinta ah ee nagula nool degmada buqa qable kuwaas oo isugu jiro haween iyo rag agooman sidoo kale qaar ka mida dadkii guddoomay lacagaha ayaa ka warramay dareenkooda ku aadan iyagoona sidoo kale u duceeyey dadka xoolahooda bixiyey bismillaahi raxmaan raxiim maxamed idirsaaliraare meeshaan waxaa iskugu nimid ganacsatada booqa qable iyo walaayada waxaa mahad iskale ilaahay waxayna siiyeen lacag oon ku faraxnay si fiican baa loo eeday dareenkayna waa aad aad aad baa su fiican yahay faatixadaan u marnay intii waxna soo gaarsiisay intii la qabatiba farxad waayo farxad waa u ducayn waa faatixada umarne axmed maxamuud al yidhaahda waa qable buqa qable alxamdulilah lacagi alxamdulilah ilaahay nimcadiis bismillah si fiican intayna soo gaarsiisay dembigooda allah dhaafo ayaan diyaar unahay haddii alla idmo waxaan ugu ducaynaynaa inas ilaahay wax siiyo adduunya aan qaro u dembi dhaafo taasaan ugu ducaynaynaa bulshada ku nool walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu tirtirsiiyaa inay iscaawiyaan islamarkaana ay garab qabtaan kuwooda danta yar dowladda shiinaha ayaa shaacisay inuu soo dhacay gantaalkii ka baxay gacanteeda ee maalmihii lasoo dhaafay khalkhalgeliyey guud ahaan caalamka warkaas iyo war kale oo ku aadan kadib kabixitaanka maraykanka ee afghanistan xukuumadda washington oo qorsheynaysa inay saldhigyo militari ka samaysato dalal dhaca qaaradda aasiya maxamed muudey abu muslim ayaa faahfaahinaya xukuumadda bejiin ayaa sheegtay in subaxnimadii hore ee shalay uu badweynta hindiya gaar ahaan biyaha jasiiradda maldaves uu ku soo dhacay haraadigii saaruuqi ka baxay xakamaynteeda mas-uuliin shiinaha ayaa sheegay in inta badan gantaalka uu ku burburay hawada ka hor inta uu soo dhicin badda carbeed iyaga oona xusay in uusan geysan wax khasaare nafeed iyo mid hantiyeed intaba warbaahinta shiinaha ayaa tilmaantay in haraadiga saaruuqa sidoo kale laga helay koonfur galbeed hindiya iyo waddanka sri lanka dhanka xukuumadda washington taliska ciidamada cirka ee maraykanka ayaa xaqiijiyey soo dhicista gantaalka shiinaha hase yeeshee taliska maraykanka ma uusan shaacin halka uu ka dhacay gantaalka kormeerayaasha indhaha ku hayay gantaalka ayaa sheegay in wakhti dambe oo habeen hore ah uu soo dulmaray dalalka falastiin urdun sacuudiga iyo cumaan ka hor inta uusan u gudbin badweynta hindiya sawiro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya soo dhicista saaruuqa shiinaha kaas oo wax ku dhow toddobaad cabsi xoogan ku hayay dadka ku nool caalamka aan markii ugu horeysay oo uu shiinuhu lumiyo xakameynta gantaalada uu soo saaro waxaana sanadkii labada kun iyo labaatanka gantaal noocani ah oo ka fakaday shiinaha dib ugu soo laabtay gudaha waddankaas isagoo oona khasaare gaarsiiyey dhismayaal ku yaala gudaha shiinaha dhanka kale wargeys laga leeyahay waddanka maraykanka ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay ku howlan tahay sidii ay ciidamadeeda u geen lahayd isla markaana saldhigyo militari kaga samayn lahayd wadamo dhaca qaaradda aasiya iyo beriga dhexe kadib ka bixitaankooda afghanistan wargeyska oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan xukuumadda washington ayaa sheegay in madaxda maraykanka ay doonayaan in ay saldhigyo ka samaystaan dowladaha dariska la ah afghanistan iyo xitaa kuwa ka fog waxay mas-uuliinta maraykanka xuseen dalalka ay doonayaan in ay saldhigtaan kuwaas oo ay ka midka yihiin usbakistan iyo dajikistan oo xuduud la leh waddanka afghanistan iyada oona tallaabadan isballaarinta ah ay maraykanka la wadaagaan ruushka iyo shiinaha oo mid walba wata dano gaar ah talaadadii lasoo dhaafay ayay ahayd markii taliska maraykanka uu ku dhawaaqay inta badan ay dhammaystiraan ka bixitaankooda waddanka afghanistan john biden oo ah madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in kow iyo tobanka sebtembar ee soo socota gebi ahaanba ciidamada maraykanka ay ka bixi doonaan waddanka afghanistan halkaas oo ay dagaal kaga jireen muddo labaatan sano ah iyada oo washington ay dagaalkaasi ka dhaxshay khasaare ka badan laba milyan trilyon oo dollar iyo dhimashada in ka badan laba kun iyo afar boqol oo ciidamo amerikaan ah halka warkan uu idinkaga imaanayo waa raadiyaha alfurqaan iminkana maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa qarax la beegsaday dad rayd ah ugu yaraan sagaal ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada alxudayda oo dhacday galbeedka waddanka yemen qaraxa oo ay wadada alxaaji ee deegaanka aldurayhami ku aaseen maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa waxaa ku dhintay afar ruux oo rayd ah halka ay ku dhaawacmeen shan kale dadka ku waxyeeloobay qaraxa ay maleeshiyaadka xuutiyiintu ku aaseen wadada alxaaji ee deegaanka aldurayhami ee koonfurta magaalada alxudayda ayaa waxay u badan yihiin haween iyo caruur kuwaas oo badankood ka soo jeeda hal qoys dhakhaatiirta caafimaadka ee magaalada ayaa saxaafadda u sheegay in maryam maxamed axmed qadiir daa'uud maxamed maxamed daa'uud iyo salwa suldaan ay ku dhinteen qaraxa halka ay ku dhaawacmeen khayf qaasim khadiijo qaasim nimco qaasim ridwaan qaasim iyo aabahood qaraxan ayaa kusoo aadaya iyadoo saacado ka hor maleeshiyaadka xuutiyiinta laba carruur ah ku dhaawaceen beriga alqowqah oo dhacda koonfurta magaalada alxudayda maleeshiyaadka kooxda xuutiyiinta ayaa sii kordhiyey tacdiyada ay kula kacayaan qaybaha kala duwan ee dadka rayidka ah iyadoona xadgudubkooda ay dhibaato badan kasoo gaartay dad abriye ah warkii aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan saakay waa naga intaa